الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب الكلام والإمام يخطب waxaynu ku dhex jirnay aadaabtii ka warramaysay jumcada iyo dhegaystayaasha ama dadka tukanaya jumcada iyo imaamkaba marka kani waxa uu baab yahay inuu khatiibku hadli karo horeynu usoo aragnay laakiin ma hadli karaa qofka ka mida dhegaystayaasha ama xaadiriinta can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau hi idaa qulta markaad tidhaahdo ansit amus wاlimaamu yakطub iyadoo imaamku uu khudbad akhriyayo faqad laqowta laqwi baad ku dhacday laqwina waa wax aan loo baahnayn inaad gashay oo ajrigii waxyeelaya aada halkan ka kasban lahayd jumcadii ma buraysa laakiin ajrigii baa kaa nuqsaamay can cabdillaahi bni camri can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulku waxau hi isagoo qiimayn saaray dadka tukanaya jumcada buu saddex u qaybiyey saddexda qaar waa kuwa la diiday qaarna waa kuwa la doonayo yaxduru ljumucata halaaatu nafar saddex qof baa jumcada yimaada dadka yimi saddex bay u qaybsan yihin rajulun xadaraha waa qof yimid yalqu isagoo laqwi ku jira laqwi macnaha waxaanu dhegaysanaynin khudbadiiyo dhaqdhaqaaqyo kaluu wadaa wa huwa xaduhu minha wa huwa laqwigaasi xaduhu waa dheeftiisa minhaa jumcada uu ku leeyahy dimcad jumcadii waxa uu ka helay waxa uu la yimid dee waxaad iska fahamtay inaanu meeshii ka faa'iidaysan wa rajulun xadaraha midka labaadna waa nin ama qof soo xaadiray yadcu wuu iska ducaysanaya maba dhegaysanaya khatiibka ducunbaaba kan ugu daran ducadii wanaagsanayd xaggeediibuu u kacay laakiin dee duca maanta lama doonaynina waxaa la doonaya dhegaysiga khudbadda marka digrigii la doonaya mid aan ahayn buu ku mashquuloo ducaah daca allaha caza wajal in shaaa acdaahu hadduu doono wuu siin fa huwa rajulun waa ninkaasi daca allaha caza wajalla in shaaa acdaahu hadduu doono ilaahay wuxuu baryuu siin doonaa wain shaaa manacahu hadduu doonona wuu diidi marka muu marin halkii la doonaye uu la seegay ka saddexaadna wa rajulu nin weeye xadaraha oo isaguna goobjooga biinsaatin wa sukuutin walam yatakhada riqaaba muslimin walam yu'di axadan afartaasu isku daray biinsaat wuu dhegaystay wa sukuutin wuu aamusay walam yatakhada kamuu tallaabsanin raqabata muslim qof muslima qoortiisoo dadka ma jiirjiidhin walam yu'di axaddan dadna ma dhibin arab buu ku yimi kuna joogay kuna dhegaystay fa hiya jumcadii kafaaratun dhaafid bowtoo dembigaa ilaahay kaga dhaafaya ila aljumucati alatii taliiha ilaa laga gaadhayo jumcada soo socota ee la xidhiidha macnaha toddobadaa casho uu macaashay oo ilaa ta kale ilaahay waa kaga dhaafay ila aljumucati alatii taliiha tii uu soo dhaafayna waa lagu fasirayaayo wixii dembi ahaa ee ka dhacay ilaa tii uu soo dhaafay bay tirtiraysaa qad kafara allahu maa taqadama min denbihi min aljumucati aluulaa jumcadii hore laga soo bilaabo wa ziyaadati alaaati ayaamin iyo saddex maalmood oo loogu darayo oo difaac looga sii dhigayo ama xaggii ka shaysay toban uu soo dhaafay wadaalika kaasina waxa uu ku yimi tobankaa cisho bianna allaha caza wajalla yaquul ilaahay baa wuxuu yidhi weynaayo wanaagsanaaye man jaa-a bilxasanati qofka wanaag la yimaada falahu waxa uu mutaystuu leeyahy cashru amhaaliha toban laabkeed wanaaggaa toban laabkeed toban jeer baa loo laabaya wanaaggu la yimi waa jumcadan toban jeer baa loo sii laabaya marka labada hore iska ilaaliyo ka dambe saddexda committed inaad ka mid inaad noqoto halkaa waxaa kaaga muuqday likulli maqaamin maqaal hoos waliba hadal buu leeyahy fadhigaa isagaa hadalkiisu shayga la hirgelinaya waa hadalka ka soconaya waa khatiibka uun dadka kale nebiga ku salli maayaan qur'aan akhriyi maayaan tasbiix iyo xamdi akhriyi maayaan ducaysan maayaan way dhegaysanayaan way dhegaysanayaan kelmaddaa yaroo keliya waxa loo adkeeyey marka goobaha khayr kale la joogo shaydaanku wixii yar ee dhaqdhaqaaqa dadka dhegahoodu aada ugu jeediya haddaad iminka suuqaa joogto wax walba lagu hadlayo aada uma dhegaysanayso isuguma hawlayso masaajka hadduu qof yari uun kelmad yidhaahdo waynu wadeegaynaa midun ba halkaa istaago assalaamu calaykum buu ihi dadkoo dhan way wadeegayan waxa laga yaaba laba xadiis inay idin dhaafaan inta eegaysaan bal maxaa ka hellaacay wax sii weynba mahaya laakiin waa lagu weheliyaayo dhegtu shaydaanku dhufanaya oo ishuu dhufanaya bal kan eeg talo muxuu wadaa muxuu u jeedaa marka qofka idhaahdaa caynkaasi iyo ka idhaa aamus intii kaleba way ka wada kacdayba marka dabeecadda shaydaanka noocaasa xaaladda dikri lagu jiro dadaalkiisa aada u badan marka aamustaba iska daabaabay baab baabu isti'daani lmuxdithi limaama qofkii muxdidka ahaa ee waysadu ay ka jabtay oo imaamka weydiistaa isti'daan fasax markaa fasaxaasi ficil au samaynayaabaa fasaxu noqonaya waa adaabtii labaatan ku dhowaad baynu maraynaa can caaishata qaalat waxay tidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi idaa axdatha axadukum fii salaati marka midkiin uu salaada dhexdeeda weyse jabo axdatha waa markuu weysadu ka jabto falyakhud bianfihi sankiisa ha qabto uma liyansarif ha iska tago manaa neef baa ka timi kaadi baa ka timid si un bay weysada uga jabtay marka intuu sanka qabto ayuu halkaa u baxayaa macnaheedu waxa weeye inuu sheegtay inuusan booray weysadii salaadii ka xumaadeen ama salaadii ka jabtuu soo iska soo maydhayo dhiiga marka xadiidkani waxa uu muujinaya ugu horeynba wixii dee weysada jabiyaa salaadana wuu jabiyaa ilaa weysadii unbay salaadu ku soconayso fura iyo miftaax u ahayd hadday weysadiiba jabtay salaadii ma jirto waxaa kaloo xadiidku uu muujinayaa dhiigga kaa yimaada salaada dhexdeeda inuu weysada jabinayo dhiiggaasi hadduu yahay dhiig lagu xisaabtami karo oo dee xoogaaya meel kasta jidhka ha ka yimaado inuu jabinayo waayo rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam sanka isqaboo dadka waxaad u tusisaa inaad sanboortay xadiidku waxa uu muujinayaa waxaa la yidhaahda tawriyada iyo maldahaadda iyo habu socodka farsamo socodkaa la ogolyahay waa farsamo socod oo iyada oon weysadu kaaga jabin dhiiggan kaaga yimid ee naqas iyo wax kale kaaga jabtay ayaa dadka u sheeganaysaa inay sanboor kaaga jabtay marka waa tawriyo waa yaro maldahaad iyo sarbeeb la ogolyahay beenna ma aha waa kaa nabigu fasaxay calayhi salaatu wasalaam si kolka loo eego wax dhacay maaha dee wax kale weysadaada ku jabtay laakiin waxaa laguu saamaxay intii qaar kudanihi lahaayeen qaar cirdigaaga iyo sharaftaada xaman lahaayeen taa aan lagugu xaman karayn ina xaggeeda u kacdo waa tawriyadii la ogolaa wey been la ogoliyay noqoto ilaan been baad sheegto waaqicu maaha inay weysadu sanboorkaaga jabtay waa been la ogolyahay maslaxadda ku jirta daraaddeed sidii beentii dadka lagu heshiisiinayo kale sidaasi waa adaabtii weeye xadiidka baabka markaa adeegtay iyo xadiidkana imaamkii oo isti'daan uu ka qaato oo misagaa isti'daanba qaatay sankunbuu isqabtee san isqabashadaasaa waxay ka dhigan tahay waan saboore ila soco salaada si kale ugamaan tegin ila lama ogolo ummadoo tukanaysa inuu mid iska faraqboodo iska tiiriyo iska dhaqaajiyo macnaha lama ogola waa gef wey waidaa kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu xataa yastaadinuuh dhaqanka ilaahay uu ku ammaanay muuminiinta waxa weye arrin jaamic aho jumcadu ka mid tahay marka loo fadhiyo iskama tagaan muuminiintu jeeray fasax ku weydiistaan marka fasaxuu nebigu jiriyey noocani baabun idaa dakhala arajulu walimaamu yakhdubu markuu imaamku khudbadaynayo hadduu qofku soo galo masjidka muxuu yeeli sunnihii miyuu tukanayaa la odhan jiray salaanta masjidka rakcatay masjid taiyat taxiyat lmasjid mise ma tukanayo xadiidkaa ka jawaabi can jaabirin ana rajula jaءa ywma اljumuca nin baa yimi maalin jumce wاnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yakhdub iyadoo rasuulku khudbadu akhriyayo faqaala wuxu uhi asallayta yaa fulaan qaala laa hebelow miyaad tukato maya buuri qaala wuxuu uhi qum farkaca istaagoo tuko farkac rukuuc macnaha tuko can jaabirin wa abi hurayrata qaala labadaa asxaabi waxay yidhaahdeen jaءa sulaykun alqatafaani asxaabiga magacaa la odhan jiray baa yimid wa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yakhdub rasuulka ilaahayna khudbaddii buu akhriyaya faqaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi sulayk asallayta shay-an salaad ma tukatay qaala laa qaala wuxuu uhi salli rakcatayn laba ragcadood tuko tajawaz fiihima soo gaabi can jaabir bni cabdillaahi ana sulaykan jaa'a fadakara naxwu xadiidkii hore kalu sheegay zaada wuxuu kordhiyey uma aqbala cala annaas nebigu dadkiibuu ku soo jeedsado qaala wuxuu yidhi idaa jaءa axadukum walimaamu yakhdub markuu midkiin yimaado iyada oo imaamku uu khudbadda akhriya masjidka uu ku soo biiro falyusalli rakcatayni yatajawazu fiihima laba ragcadood ha tukado oo uu soo gaabinayo marka ugu horeynba axaadiistaasi waxay caddeeyeen inaanay khudbaddii hor joogsanaynin salaadii la odhan jiray labada ragcadood ee salaanta masjidka muhimadda ay leeyihiin daraaddeed waxa uu ku lifaaqay xadiidku inaan la dheeraynayn ee lasoo gaabinayo faatixada iyo tasbiixdiiyo koobkooban u lagu akriyayo suurado kale iyo waxba la akriyayn waxaa xadiidka aynu ka fahmaynaa inaanu u joojin nebigu oo waxay leeyihin riwaayooyinka sheegaya inuu joojiyey nebigu intii uu sunnaysanayay qawi maaha way jiraan riwaayooyin saasa oo soo arooray ninku intaa uu tukanaya inaanu nebigu hadal laakiin ma xoog badnee ducafaa bay u badan yihin riwaayooyinkaas waxaa xadiidku uu muujinayaa oo kale inoo caddaynaya labada ragcadood ee horta masaladaana waa masalo aada loogu murmay oo aimo aada u fara badan ba waxay ku tegayaan marka imaamku uu khudbadaynayo qofkuu yimaado inuu horay ka fadhiisanayo horeyna ka dhegaysanayo oo dee aayaddii marka qur-aanka la akhriyo dhegaysta iyo axaadiidtan iyo inahaase isla akhriyayaan oo salaadiina dikrigii kalun bay ka mid tahe lama tukan karo madaahib baa caynkaa ku tagtay axnaaftu ka mid yihiin taasi xadiidkanaa deerifeeyey shuraaxduna aada bay uga hadlayaan kuway soo qaateen ay ku radiyeenna ducafaa bay u bateen xadiidku waxaa kaluu muujiyey labadan ragcadood qum farkacun bay riwaayada hore tilmaantay tuko istaago imise ragcadood buu tukanayaa waxa uu tukanayana ka ku xigaa fasireo salli rakcatayn laba ragcadood unbaa loo ogolayay wax ka badan kama dhigi karo oo qallo afarah iyo waxaas lama imanayo wuxuu xadiidku muujinayaa kale masalo ayuu ka jawaabayaa culimmadu ay ku murmaan oo ah labada ragcadood ee masaajidka salaantiisa haddii uu fadhiisto qofku wakhtigeedii wuu tegey baa qaarkood ay leeyihin waa intaanu fadhiisanin laakiin hadduu fadhiisto wakhtigii waa tegey xadiidku wuxuu ka jawaabay inaanay wakhtigoodii tegeyn oo dee nebigu wuxuu leeyahay qum farkac istaag buuriba istaag kac marka adoo isilowsanoo cudurdaar leh sida ninkan oo kale ile cudurdaar buu isbalahaayo wuxuu isiri khudbadda ka fadhiisee adigoo cudurdaar loo isilowsan haddaad fadhiisto waad kici waana tukan doontaa wuxuu xadiidka dhexena caddeeyey maxaanku idhaahdaa asxaabiga kaa hore uu majhuulka ka dhigay ama riwaayooyin badaniba ay ka dhigeen majhuul ana rajulan kan dambe sulayk alkhatafani kutubaha kale qaar baan kuu cayinayn laakiin riwaayadana way kuu cayintay asxaabigaa magaca la odhan jiray riwaayada dambe waxa ay tilmaantay wacyigelin inuu ku daray rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo khudbadda dhexdeedii arrin ninkan ka dhacay oo ku saabsan buu dadkiina ka wacyigeliyey taasina wax dhiba male wacyigelintu ummadda u sheegayuunbay ka mid tahay iyo sixiddii arrinta arrinkii wuu saxay dad yahow sidaa weeye markuu mid yimaado ragcadaha tukada saha yeelo aadaabtii baa markaa aynu ku jirnaa baabu takhadi riqaabi اnnaasi yowma اljumuca tafriiq iyo riqaab iyo takhadi tafriiq iyo takhadi labadaba waa la diiday tafriiquna waxa weeye dadkood kala kaxayso laba dhinaca isku haya oo tidhaa xaggaa udurug adiguna xaggaa udurug oo dhexdooda boos ka samayso laba isku dhegan oo isku lifaaqan oo rafiiqa boos bannaan maaha laakiin waa dee culaysaad saarayso takhadiguna waxa weeye adigoon meeshan fadhiisanayna jiidha sii jiidha dad baad arkaysaa macakabaha iyo maca qururuxiisa kula jiidhaya oo intaasoo qof kolba midi sii eegayo an abi can abi zaahiriya qaala wuxu uhi kunaa maca cabdillaahi bni busrin صaaxibi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ninkaa cabdilaahi la idhaahdo ee nebiga asxaabtiisiiya baanu la joognay aabbihii busrina waa saxaabi isaguna cabdilaahina asxaabtii da-yar tahayd ee yaryaraabu ka mid yahay boqol ku dhowaadkii dhintay yowma yowma aljumuca maalin jumcaanu asxaabigaa la joognay fa jaa-a rajulu nin baa yimi yatakhadaa riqaaba annaas dadka qoortoodu ka tallaabsanaya fa qaala cabdullaahi bnu busr asxaabigaasi waxau ihi jaa-a rajulu yatakhadaa riqaaba annaasi yowma aljumuca nin baa yimi waktigii rasuulka dadka jiirjidhaya oo qoortooda ka tallaabsanaya wاnnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yakhdub rasuulkuna khudbad buu akhriyaya faqaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ijlis faqad aadayta fadhiiso waad dhibtay dadkii qad taxqiiq buu isticmaalaya faqad dhabnimo aadayta aanayta wa aadayta bay riwaayo kale ahayd intood habsaantaa dadkii dhibaysa waana dib dhacday dadkiina waa dhibto ka fadhiiso intaasuu isu raaciyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka laba sababood buu la yimid oo midi waxa weeyaan inuu dadkii ka dib dhacay oo meeshuu iminka doondoonayo dee aanu munaasib ku ahayn ila waa laga soo horreeye iyo midda labaada uu raaciyo inuu dadka dhibayo labadaasoo la isu geeyey waxay la mid yihiin ama ka soo baxay in amar lagu siiya halkuu marayo inuu fadhiisto dhinac kale kolka loo eegana dee khadiibka hadalkiisiina xadiidku daliil buu yahay iyo wanaaggii inuu dadka farayo adaabtii ayaynu ku dhex jirnaaye waxaa ka mida qofku inuu ogaado nashaadada firfircoonaanta farxadda fariidnimada oo iska ilaaliyo dhakoolkii iyo lulada iyo nacasnimada ilaa meeshani waa meel aada u timid inaad ka sahay qaadato khayr weyn baaburajuli yancas walimaamu yakhdubu imaamkii oo khudbadaynaya hadduu qofku luloodo muxuu yeelayaa luladu marka dagaalka lagu jirana waa min allah ilaahay xaggiisay ka timaaddaa oo deganaanshay sheegaysa sida qur-aankaba ilahay uu kaga warramay aayadka jihaadka marka salaada iyo cilmiga iyo dikriga lagu jirana waa shaydaanka waa gujo shaydaan marawaxadiisii liidatay buu kugu marawaxadinaya markaasuu qofku luloonaya idaa nacasa axaduku midkiin markuu nacasoobo luloodo wa huwa fi lmasjid isagoo masjidkii ku jira ama de jumcadii dhagaysanaya khudbaddii falyataxawal ha ka wareega min majlisihi daalik goobtaa uu fadhiya ha ka kaco ilaa kayrihi meel kale ha u kaco oo halkaa uu kaga yaro xoog batay shaydaanku ha aag bedesho ama dhaqaaqan uu qofku sameeyey laftigeeda caawinaysa weliba inuu salaad tukadaha haddii la ogol yahayna oo waktigii ka horreysay khudbadda ay tahayna way u fiicantay mar kastuu qofku caajisay inuu qur-aan akhriyo salaad tukado haddaanu qur-aankii garanayna dee salaaddii wuu garan karayaa intaasoo ragcadood oo sunnaa inuu wado un taasina waa xal uu nebigu keenay calayhi salaatu wasalaam marka luladii ma fiicna qofka wixii lula ku keenayana waa inuu iska daayo haddii ay tahay meeshoo aada u qabow iyo waxa uu soo cunay oo kalifaya ama cidda uu la fadhiyo waxyaabaha keeni karaa lulada inuu iska daayo weyn axkaamtii jumcada ayaynu kusii dhex jirnaa iyo aadaabtii baa isku dhex socda baabu man adraka min aljumucati rakca su-aal buu xadiidkani ka jawaabayaa jumcada qofku inteebuu jimc ahaan usoo gaarhi karaa inteebaase hadduu soo gaadho duhur uu tukanayaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi man adraka qofka soo gaadha rakcatan min asalaati ragcad salaada ka mida faqad adraka salaata salaaddii wuu soo gaadhay culimmadu ilaa saddex tafsiir bay saaraan xadiidka maadaamuu waxyaro ibhaamiyey ama si duuduuba u sheegay qola jumhuurta weeyo jumcaday ku fasireen oo waxay idhahdeen qofku hadduu jumcadii ka soo gaadho hal ragcad wuxuu soo gaadhay jumcadii oo ragcad kalu u geynayaa jumcuu tukanayaa wey oo wuxuu soo gaadhay fadligii jumcada xukumkeedii iyo inuu jumco tukado marka mid kalunbuu ku darayaa qolana waxay ku fasireen qofka rukuucda soo gaadha ragcaddii wuu soo gaadhay oo waa qeyb kaloo ka mida culimmada man adraka rakcatan min asalaa rukuuc salaada ka mida qofka soo gaadhay faqad adraka asalaata ay rakca ragcaddii wuu soo gaadhay labadaba waxaa markaa ku kalifay ta'wiilkaa waxay leeyihiin dee qofku haddii aanu ragcad soo gaadhinna salaaddii kollayba wuu soo gaadhay oo salaaddii maalan jamicii oo kale dee qofku wuxuu kusoo gaari karaa intaan la salaamo naqsan iyadoon la salaamo naqsanin hadduu qofku ku xidho dee jamca fadligiisii uu helay idan marka xadiidkii dee taa laguma fasiri karo lama odhan karo markuu qofku ragcad buuxdo soo gaadho unbuu fadligii jamca helaya salaadiina soo gaadhay marka taasaa keentay ta'wiilka qolyaha qaarkoodna daahirkiisaabay ku tegeenoo waxay leeyiin qofka jamaca ka soo gaadhaya oo qofka ragcadun ka soo gaadha labada horeyse u badan yihin sheekhuna sababtu halkan u keenay waxa weeye jumcadood ka soo gaadha ragcad waa inaad mid kale u geynayso ragcad wax ka yar haddaad ka soo gaadhana waxa weye inaada duhur tukanayso baabu maa yuqra'u bihi fi ljumuca jumcada waxaa lagu akhriyaya qur'aana can inucmaan ibni bashiir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yaqra'u fi lciidayni wa yowma aljumuca labada ciidood iyo maalinka jimce wuxuu ku akhriyi jiray bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lghaashiya qaala wuxuu asxaabigu yihi warubama ijtamaca waxaa laga yaabaa inay kulmaan ciiddii iyo jumcadii fii yowmin waaxidin maalin keliya faqara'a dabeetana uu akhriyo bihimaa fiihimaa bihimaa laba ragcadood inuu ku akhriyo labada suuradood inuu ku akhriyo fiihimaa labada ragcadood waa taasina way dhacaysaayo umay diidaynin maadaama uu saaka ku tukiyey dadka labada ragcadood ciiddii inuu jumcahana ku tukiyo marka xadiidku waxa uu xusayaa iyadoo ay kulmeen ciid iyo jumce inuu nebigu labadaba tukanaya calayhi salaatu wasalaam siduu hore u sheegayna wa innaa mujamicuun annagu jumcada waanu tukanaynaa saaka ciiddii baanu tukanay jumcadiina waa tukanaynaa qofkiina soo haleela hanoo yimaad ee ciiddii tukaday marka labadiiba waa tukaday labadiibana wuxuu ku akhriyay labada suuradood qur-aanku egasbair iyo duugow toona ma laha waxaana kuu suuragal ah inaad saynu kusoo maraynay dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam suurad keliya inaad ku akhrido labada ragcadoodba tii hore iyo todambaba okii asxaabigula ma garanayo inuu u kasa iyo iyo inuu ilaaway laakiin ukasun baa loo raacaya can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba ana adaxaaka bna qays sa'ala nucmaana bna bashiir maada kaana yaqra'u bihi rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yowma aljumuca maalinka jumce qur-aankeebuu nebigu akhriyi jiray calaa iri suurati اljumuca suurat اljumuca markuu akhriyo ragcadda hore muxuu raacin jiray faqaala wuxuu uhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaqra' bihal ataaka xadiidu اlghaashiya xadiidkanina waxa uu ka jawaabay suuradda dheer afartan suuradood ee lababa dhan la ysu raaciyay in la isweydaarin karo oo mar waa jumuca iyo munaafiquun oo isku xiga sabixisme iyo halataag oo isku xiga marna waa la isweydaarin karaa oo xadiidkaa hore wuxuu sheegay labada gaagaaban in la israaciyey xadiidka soo socdaana wuxuu sheegaya labada dhaadheer in la israaciyey xadiidkanina waxa uu xusay in la isweydaariyey oo wuxuu ku yihi muxuu akhriyi jiray calaa iri suurati ljumuca suurat ljumuca markuu akhriyo ragcadda hore dambe muxuu akhriyi jiray wuxuu hi wuxuu akhriyi jiray hal ataaka xadiidu lghaashiya faqaala kaana yaqra'u b hal ataaka xadiidu lgaashiya oo ba'da wuxuu ugu darayaa dee aayadda gebigeeda majruura walbaa xarfu jar waalaayatu kulluhaa majruura oo markaa maxki ahaanba icraabka lagu qadarayaa saa daraaddeed ba iyadoo sideedaa isaga xarakaysan oo wada socota ayuunbaa ay tahayuun mid icraabkii lagu qadari waxba lagama bedelaya xarakadee عن أبي رافع عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة أبو هريرة نتكي مال الجمعة فقرأ بسورة الجمعة فقعد هنا سورة الجمعة بكو أخري وفي الركعة الآخرة ركعة دنبنا إذا جاءك المنافقون بكو أخري قال وحل فأدركت أبا هريرة أبو هريرة سوق قارون كدب إمد xiinan sarafa markii uu dhaqaajiyu salaadii ka baxay faqultu lahu waxaan ku idhi innaka qara'ta waxaad adigu ku akhriday bisuuratayni laba suuradood kaana uu ahaa caliyun radia allaahu canhu caliyu bnu abi aalib yaqra'u bihimaa bilkuufa kuufa markuu joogo ummadda tukinayo labadaas suuradood buu akhrii jiray marka labadii baad ku akhriday abu hurayra markaa halkuu ka qaatay buu u sheegay casharkan ka qaybay iyo cidduu kala kulmayoo qaala abu hurayrata waxau ihi fa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaqra'u bihimaa yowma aljumuca anuu cali kamaan maqle nebigan ka maqlay isagoo ku akhriyaya labadan suuradood jumcada markaa inuu arday u noqdo caliga caliy bna abi aalib ama xadiidka uu ka qaato waa sanad naazila inuu rasuulka ka qaataana waa sanad caaliya waa laba musalax ama eray bixinoo cilm alisilaax macruuf ku ah silsiladu markay sii dheeraatana waa naazil silsiladu marka ay soo gaabatana waa caaliya oo waa sii qiimo badan yahay dhinac kalena wuu ka muujinayaayo dee kudayashada caliyata nebigu waa kala duwanyi asxaabtu ridwaanullaahi calayhim ka qaadashada nebiga in shay addoommaha ilaahay uu saaray ay taybay aaminsan yihin sidaa daraaddeed baa sunna mutabaca salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaa aragteen anigoo u tukanaya idinkuna u tukada amarkaasay wada dhaqan gelinayaan shay aynu inagu iska fudaydsanaynaba iyaga ku adag suuradeed akhriyaysaa waxay la eeganayaan intuu nebigu akhriyi jiro ku dadaali jiray calayhi salaatu wasalaam maca daalik iyadoo ay bannaan tahay oo dee lai faqra'uu maa tayasara min alqur'aan faqra maa tayasara macaka min alqur'aan aayaddiina waxay leedahay qur-aanka inta idiin sahlanaato akhriya nebigiina wuxuu leedahay qur-aanka inta kuu sahlanaato akhri suurad walba adoo akhriyi karaya afdalku waxa weeye salaada iyo suuraddu isla eegtay inaad la eegato kucelcelintan aan laga cajis can samurata bni jundubin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kana yaqra'u fii salaati اljumucati بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية marka dhowrkaa asxaabe saasay isla waafaqeen nucmaan ibnu bashiir abu hurayra caliy bn abi aalib samurata bnu jundub intaasiba saasay noo soo warinayaan baabu rajul ya'tamu bilimaami wa baynahumaa jidaar waa nidaamkii qudwada ama habka la ysugu dayanayo salaada ayay la sii xidhiidhaa jumcada iyo kayrkeedba salaatuljamaaca unbuu xadiidkani khuseynaya laakiin jumcada wuxuu ugu soo daray waxa isaga badan jumcada saxmadda iska badan iyo gidaaro dadka kala xidxidha iyo qaar masaajidka ku tukada iyo qaar dabadda ku tukada ishkaalkii ama ismoodsiiskii halkaa qofka ka geli lahaa buu ka jawaabaya xadiidku baahi loo qabo daraaddeed buu ku dhex daray baabka jumcada iyadoo xadiidka oo ay ku dhex dari jireen baabka jamaacada iyo qudwada imaamk ninkii oo imaamkii ku dayda wa baynahumaa jidaar iyaduu gidaar u dhexeeyo gidaar baa idin dhexeeya imaamkiina waad kusii dayanaysa ma bannaanta mise ma bannaana can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa tukaday fii xujratihi maksinkiisa waannaasu dadkuna ya'tamuuna bihi way ku dayanayeen min waraa'i alxujra maksinka dabadiisay kaga dayanayeen صaxiixun khaa macnaa rawaahu lbukhaariyu atama minhu kan mid ka dheer oo ka dhammaystiran buu saxiixa ku wariyey moxamed ibnu ismaaciil albukhaari marka xujradani ma maksinadii xaafadihiisa ah mise waa maksin yaruu ka dhex samaystay masaajidka labadaba waa la yidhi xadiidka laakiin bukhaari wuxuu xoojinayaa inuu yahay maksin yar oo uu ka dhex samaystay masaajidka dhexdiisa waayo inta koraa muuqanaysa shakhsiyadiisa ayaa xadiidkaasi uu tilmaamaya oo dadka ku dayanaya qaybtiisa qaarkiisa koray arkayeen dee maksinka xaafadaha qaarka sor kore lama arko ila ilaa saqafkuu isku joogaaye maqsin sii weynna maahayne guluc xaggaa dambe ah ayuu cawdii aynu garanayno ee taagtaagnayd ee sida dermadoo kale ahayd ayuu sidaa usoo yaro dayrtay laba mitir iyo laba mitiroo iskuweerah oo kale in yaruu dee ku qalaaweyn karo u seexan karo sidii ictikaafkii oo kale marka cawdaas unbuu sidaa usoo yaro dayrayo si dadkuna uga yaro joogsadaan ishiis iyo dadkuna ay u yaro kala qarsoomaan hadduu seexanayo inay ugu sahlanaato marka in maksinkaas la sheegaya uu masjidka dhexdiisa ahaa ayaa riwaayada bukhaari ku xoog badan ee caddays caaisha radia allahu canha marka ay sidan u warinaysay iyada laftigeedu waxay qabtaa in qofkii oo wax idiin dhexeeyaan in lagu dayan karo marka haddii haba yaraadee nebiga iyo safkii ka dambeeyey wax u dhexeeyeen haba yaraadee dee ku ka weynna uu udhaxayn karaa gidaarkaasuu idiin dhexayn karaa laguma muransana hadduu masjid yahay laakiin haddii qolana masjidka ku jirto qolana ka baxsan yihiin laftigeedana waa in raacraacidun suuragalta maqalka aragga midunay suuragal ku ti si aanay u kala go-in marka taasina xukumkii xaajisku waa kaa xaajiskaa markaa waxaa la mida fooqii oo kale sidii markaa uu samayn jiray abi hurayra radia allahu canhu iyo dadkii uu tukinayay ama la tukanayay imaamku xagga hore joogaa fooqa ay fuuli jireen nebiguna mimbarka waa kii xagga sare fuulay marka maadaama uu imaamku xagga hoose joogo dadka fooqa sare ku tukanaya waxay ka dhigan yihiin dad gidaarka dabadii ku tukanaya ila gidaarkiimaa marna xaggaa usii baxaya marna xagga sare u baxaya hareeruhuna waa la mid laakiin waxaa shardiyahun inaan la dhaafin imaamka oo aan qiblada loo dhaafin haddii qiblada loo dhaafo macnaheedu waxa weeyaan qudwadii baan jirin oo kudayasha ahayd dee ninaad ka horrayso kuma dayanaysa kol haddaad meeshii loo socday uga horrayso adaabuu kugu dayanayaaba markaa i'timaamka ama kudayashadu waa inaad qofkii ka dambayso oo aanad ka horrayn shardigu waa kaa baabu salaati bacda aljumuca salaaddii ka dambaysay jumcada xukunkeedu muxuu noqon can naaficin ana bna cumara ra'aa rajulan yusallii nin tukanayuu arkay ibnu cumar rakcatayni yowma aljumuca laba ragcadood buu tukanaya maalin jumce fii maqaamihi meeshii uu jumcada ku tukadunbuu laba kala kacay fadafacahu wuu riixay saas wuu yeedho riixay wa qaala wuxuu uhi atusallii ljumucata arbacan ma jumcadii baad tukanaysaa iyadoo afar ah meeshiina kamuu dhaqaaqin markii laga baxayna uu ku daba qabtay sidii qof dhammaystiraya wax ka dhinaa wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa ibnu cumar yusallii yowma aljumucati rakcatayn maalinka jumco laba ragcadood buu ku tukan jiray fii beytihi gurigiisa wayaquulu waxaan u odhan jiray haakada facala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam sidaasuu nebigu sameeyey anna sidii baan samaynaya labadii ragcadoodoo nebigu gurigiisa ku tukaday ayaan aniguna ku tukanayaa ee ka dambeeyey marka dee riixiddanuu riixayna ixtiraam darro maahee waxaanu qabin inuu sii wadaba ka dhaqaajiyo ha sii wadin kuwan wey kuwan ragcadahan halkaa ku joojiyo iskaga baxo ka dhaqaaji wailaa hadduu doonayo inuu dhammaystiro dee wuu dayn lahaa marka halkaa waxaa ka muuqday ibnu cumar inaanu qabin dee in lagu xidhiidhiyo jumcadii ragcado ku xiga ama guriga in lala taga ay habboonta can naaficin qaala kaana bnu cumara wuxuu ahaa yudiilu salaata qabla aljumuca jumcada salaada ka horraysa wuu dheerayn jiray wayusallii wuxuu tukanayaa bacdahaa rakcatayni fii beyti jumcada laba ka dambeeyana gurigiisu ku tukanaya wayuxadidu waxaan u sheegayaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yafcalu dalik inuu nebigu sidaas samayn jiray markaa qolyaha qaba jumcada ka hor iyo kadibba in la tukan karo waa xadiidka ay daliishadaan oo nebigiina wuu rafciye oo nebigaa sidan samayn jiray buui isla markaana ragcadana wuu ka horraysiiyey ragcana wuu ka dambaysiiyey marka xagga hore iyo xagga dambeba dee waa la tukan karaabay qabaan laakiin qowlka raajixa waxa weeye salaadan uu tukanayo ee ka horeysa jumcada inay tahy tii adaanka ka horreynaysa intaan la adaaminna intuu doonuu qofku tukan karaa fa sallaa maa qudira lahu xadiidku wuxuu ahaa sidaa yeele ee saa yeele maaragtay soo dahaaro qaatee masaajka tage tukada salaadana intii loo qadaray marka ilaa waktiga zawaalka u wadi doonaa qofku ilaa inta la adaamayo wadi karaa laakiin ma la adaamay adaankii ragcada miyay ku xigayaan mise kuma xigayaan marka ibnu cumar salaaduu dheerayn jiray dee waa ilaa adaanka ba yidhaah say u badan yihin culimadu laakiin marka la adaamo waxaa la ogyahay inuu nebigu horay ka bilaabi jiray khudbadda marka isagana suuragal umay ahayn kolkuu soo gala inuu laba ragcadood tukado mimbarku abbaarayay marka ugu horreeyaba dadka kalena suuragal umay ahayn marka la adaamo inay salaad sunnaa u kacaan oo dee fursad uma hayaan khudbaddii baa bilaabmaysa marka tishkaalkaas saasuu ku baxay idan markaa ta ka dambaysa iyo ta adaanka ka horraysa wey can cumar bn caطaa bn abilkhawaar bn abilkhuwaar ana naafica bna jubayr arsalahu ilى saa'ib bn yaziid bn khti namir yasalhu can shayin ra'aa minhu mucaawiyata fi salaa ninkaasi baa diray mucaawiyu yihi u tag waxaad soo weydiisaa bal wixii uu salaadii nebiga ka arkay yasalhu can shayin ra'aa minhu mucaawiyata fi salaa siduu ku arkay mucaawiya markuu tukanaya inuu sameeyo oo laga shidaal qaadanaya maadaamuu asxaabigii rasuulka yahay inuu isna nebiga ka dhexlay balorad u tag mucaawiyo siduu salaada sameeyo soo eeg buui qaala wuxu uhi sallaytu macahu ljumucata fi lmaqsuura markaa jumcadii baan la tukaday buuhi mucaawiye taasina waxay xusaysaa uun in qofka hormuudka ummadda ah uu ku xisaabtamo qowlkiisuna inuu waxsaxayo ficilkiisuna inuu waxsaxayo ficilku inta uu saxaa in ka badan buu qowlkuna saxaya markaasaa daraaddeed baa salafku asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ficiladooday eegan jireen ilaahayna waaba amray dadka u ku ammaana wuxu uhi waladiina tabacuuhum biixsaan ciddii wanaag ku raacday wanaaggaa iyagoo lagu raacaya la eegan jiray mucaawiya meesha maqsuuro la ydhaha buu ku tukanaya meel magaceed maaha laakiin waa boos ka mida masjidka oo dee sidaa la ogyahay ninkii khaarijiinta khawaarijta ka mid ahaa waa kii dhaawaca gaadhsiiyey ka badbaaday kadibna wuxuu samaystay meel yaroo u gaaraho madaxu ay ku tukadaan halkaa mixraabka iyo areerihiisa una in yaroo u kooban oo dee difaacu ah marka maqsuuradaas ayuu ku tukanayay meeshaa la qasriyee la koobay ilaan kii waa kii lasoo hoos galay toorride baashii baa la isku nabayaa dabeetna waxay dhahaan bal intaa inooga yaro dhiga ibnu cumar oo kale asxaabta kale waa iskaga tukan jireene war meeshaa anigu ku tukan maaya buu odhan jiray maqsuuradaa yar haddii dadku u wada leeyahayna waa masjid haddaan dadkii wada lahaynna madaxdoo quri leedahay maqsuuradaasi masjidkaba ma aha ee ku tukan maaya buu odhan jiray falamaa sallamtu markii aan salaamo naqsaday qumtu fii maqaamii bartii un baan istaagay fa sallaytu markaasaan tukaday laba deg dega salaaddii markaasaa looga baxayba labaan ku xidhiidhiyey macnaha way kala go-anyihin laakiin dee u eg inuu afar kas dhigayo falamaa dakhala arsala ilaya markuu xaafaddiisii galuu cidii soo diray fa qaala wuxuu uhi laa tacud limaa sanacta waa sidii ibnu cumar oo kale ha u noqonin waxaad samaysay laa tacud limaa sanacta ficilkaad samaysay ha u noqonin ee ahaa jumcadii in deg deg lagu xidhiidyo tu kale idaa sallayta aljumucata marka aad tukato falaa tasilhaa hala xidhiidhinin bisalaatin salaad ha ku xidhiidhinin xataa takallama aw takhruja xataa takalama jeeroo aada hadasho aw takhruja ama aada baxdo ood gurigaaga ku tukato ama meel kale tagto faina nabiy اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay amara bidalika arrintaasuu faray allaa tuusala ayuu faray horaa laga bedelaya amara bidaalika sidaasuu amar ku bixiyey muxuu amray allaa tuusala salaatu bisalaatin inaan salaad salaad lagu xidhiidhin salaad farala intaad gudatay sunno aana dabada ugu qaban xataa yatakallama aw yakhruj ilaa uu qofku hadlo ama uu baxo oo ka dhaqaaqo boosku taagan yihin marka xadiidkan isaguna kii hore u ayadayaa waxa uu nagu soo kordhiyo cusub masale fuqahaduna ay ka hadlaan kutubahooda ku arkayso oo ah faralki iyo sunnaha in lagu kala fasliyo weeye ficil ama qowl ficil baa lagu kala faslinoo dee qofku halkii ha ka kaco waati ahayd oo dhinac kale ha u kaco ama qowl baa lagu kala faslinoo dee qofku adkaar buu akhri haddii aad intii wardiga ahayd akhrido meeshii inaad ku tukan karto ayaa xadiidkuu tilmaamaya islamase waafaq islama khilaafsana culimadu ka kiciddu inay fadli badantay inaad ka kacdood aag bedelataaba fadli badan maadaama xadiidtu dhinaca ay u badantay iyo dhiirigelintu xadiidkana wuxuu fasaxayaa adigoon ka kicin halkii faradka aad ku tukatay haddaad hadasho oo looga jeedo dee hadalkaa dikriga khayr kale ood wakti qaadato kooban inaad bartii ku tukan karto sunnaha waxa waanu rafciyo wuxuu uhi faina nabiy allahi amara bidalika allaa tuusala salaatun bisalaatin inaan salaad salaad lagu xidhiidhin xataa yatakalama aw yakhruj ilaa qofku ama hadlo ama halkii ka kaco can ibni cumara qaala wuxuu uhi kaana waxa uu ahaa idaa ibnu cumar waxa uu ahaa idaa kaana bimaka markuu maka joogo fasalla aljumucata ee jumcada uu tukado taqadama ibnu cumar horuu maraya halkuu ku tukadu ka kacaya fasallaa rakcatayn laba ragcadood buu tukanayaa jumcada ka dambeeya uma taqadama fasallaa arbacan intuu haddana hore usii socduu afar kale tukanaya lixdaasuu jumcaha ka dambaysiin jiray wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa waidaa kaana bilmadiina marka uu madiine joogo ibnu cumar salla ljumucata jumcadu tukanaya uma rajaca ilaa beytihi xaafadiisuu ku noqonaya fasallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukanaya walam yusalli fi lmasjid masjidka madiina almasjid annabowi waxba kuma tukan jirin sunnaha faqiila lahu waxaa lagu yidhi maxaad sidan u yeeshay eed xarameynka u kala duuday faqaala wuxuu uhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yafcalu dalik sidaa nebigaa ayaa samayn jiray marka xataa isku darkiina wuu u xawilay markaa xadiidkana wuxuu soo kordhiyay labada xaram in ay kala duwan yihiin oo dee qofkii markaa uu musaafirka yahay xaramka maka uu iskaga tukanayo kaa kalena maadaama nebigii asxaabta halka ay deganaayeen salaada guryaha lala tegi jiray ilaa sunihii gurigu ku fadli badan yahay qofka halkan laakiin maraya waa safar ama si kale haddaynu dhigno sababtuu nebigu u tukanayey salaadihii sunnaha ee jumcada ka dambeeyey xaramka waxa weeye gurigiisaa ka fogaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu waxa uu yidhi man kaana musalliyan bacda aljumucati falyusalli arbaca jumcada dabadeeda qofka tukanaya afar ha tukado wa fii lafdin idaa sallaytum اljumuca fasalluu bacdaha arbaca afar ka dambeeya tukada labana waynu arki doonaa gurigiisa uu ku tukanayay horeynuu soo marnay in lagu jamciyey marka masjidka lagu tukanayana waxa weeyaan afar guriga haddii lala tegayana waa laba can suhayl bni abi saalix raawiihi qaala wuxuu ihi faqaala wuxuu ihi lii abi aabbahay oo abi saalix oo inta badan uu ka wariyo yaa bunay yarkaygiyow abi saalix baa suhayl ku odhanaya fain sallayta fi lmasjidi rakcatayn haddii aada laba ragcadood ku tukato masjidka uma aatayta almanzila aw ilbeyt kadibna xaafadii ama gurigii aada tagto fasalli rakcatayn laba ragcadood la kaalay isaguna afartii ragcadood sidaasuu u kala qaaday can ibni cumara qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yusallii bacda aljumucati rakcatayni fii beyti gurigiisuu ku tukanaya jumcada kadib laba ragcadood de qofkay u saamaxayso way iska fiicanta inuu salaad kasii salaada qayb ka siiyo guriga oo uu ku tukado labada ragcadood guriga haddii markaa ay aanu ilaaweyna ma aanay wax ka mashquulinaya jirin haddii kale afartuu iskaga tukan masaajidka saasaa fadli badan can caطaa annahu ra'a bna cumara yusalii bacda اljumuca taabicigaasi wuxuu arkay ibnu cumar oo tukanaya jimcada kadib fayanmaazu can musallaahu wuxuu ka soocmayaa musallihii inmaaza yanmaazu waa maazadii kala soocidda ahayd weeye sida imtaaz oo kale fayanmaazu can musallaahu meeshiibuu ka dhaqaaqayaa uu ku tukanayay alladii sallaa fiihi اljumuca halkuu jumucada ku tukadu ka dhaqaaqaya qaliilan in yar kayra kaiirin aan badnayn markaad aag bedelanayso faradka halkaad ku tukatay aad ka aag bedelanayso daruuri maaha wax badan inay tahay halka aad tegaysa inay fogtan shardi maaha qaala wuxu uhi fayarkacu rakcatayni laba ragcadood ku tukanaya qaala wuxuu uhi uma yamshii waxa uu haddana u dhaqaaqaya anfasa min dalik halkaa meel ka yara nefis roon macnaha ka sii yar durugsan fayarkacu arbaca rakacaat qultu licaطaa waxa aan ku idhi kam ra'ayta bna cumara yasnacu dalik qaala miraaran markaa lix in laga dambaysiinayuu qabaa ibnu cumar xadiidkana waa rafciyey axaadiidna laakiin waxaynu u arkaynaa u badantay laba iyo afar afar masjidka iyo laba guriga waaya halkaa waxaa inoogu dhammaaday axkaamtii jumcada oo tafaasiil wanaagsan oo waafiya uu ka bixiyo runtii dadkuna ay aada ugu baahan yihiin in ama duruusta lagu siiyo ama khudbadaha tafriicu abwaabi اljumuca marka laga soo bilaabo baabka u horeeya ilaa baabkan dee inta qodob unuu ka hadlay dadku aadaabtaa u baahan yihiin iyo axkaamtaa aada bay ugu baahan yihin dadku in la gaadhsiiyo baabkaa markaynu halkaa kaga baxno jumcada baabu salaati اlciidayn labadii ciidood salaadoodii oo iyagana la xusi doono axkaamta ku xeeran iyo xukumko xukumkooda iyo xikmadda ku jirta iyo cadadka ay leeyihiin ama kayfiyada loo tukanayaba waxay kaga duwan yihiin salaadihii kale wakhtimaa la tukadaa suuradaha lagu akhriyayaa nooceebay noqonayaan marka loo sii socdo iyo marka laga soo socdo maxaa sunno ah maxay ku kala duwan yihiin labada ciidood laftigoodu waxaasoo dhammi waa waxay ka jawaabaysa axaadiidta marka waxa ay ciidayn waa muhana alciid mufradku waa ciid wey muhanihii labada ahaana waa ciidayn waa ciid اladxaa iyo ciid اlfitr marka laga luqa ahaan waa min alcawdi caada yacuudu cawdan waciidan waa noqodkii oo markii sanadkan halkan la yimi ayaa haddana lagu soo noqonaya haddana lagu soo noqonaya marka meeshii lagu soo noqnoqdaabaa la yidhaha waa ciid marka masterkii kolka asalku wuxuu ahaa inuu wow noqdo uma yacuuduuna limaa qaaluu oo kale sida ficilka mudaaric ka muuqanaysa laakiin markii masterkani awalkiisa la kasriye ciid la yidhi ayaa kasrahaasi wuxuu u baahday in ya-la geliyo marka sidaasay ku timi aan cawd loo odhanin ee ciid loo yidhi markii la jamcinayeyna acwaad lama odhanin oo jamcu wuxuu soo celiyay asalkii laakiin acyaad baa la yidhi taasina waxa ay ku looga jeedaa bay yidhaahdeen farqi si loo sameeyo oo loo kala saaro acwaad oo ulihiya iyo acwaad oo ciidihiya marka si labadaasi aanay isugu darmin oo iminka cuudun cuudku waxaa la yidhaahdaa baashan laanta curjuunka iyo cuudka iyo waa laan wey marka kolka laantaa la jamciyo acwaad baa la ydhaha marka haddii ciiddiina acwaad la ydhaha kaasay isu egaan lahayn marka si ay u kala baxaan baa ciidun acyaadun cuudkan kalena acwaad almuhim meeshii kasta ee lagu soo noqnoqdo ciid baa lagu tilmaamayaa markaa waatuu nebigu ka dardaarmaya u lahaa walaa tattakiduu qabrii ciida qabrigayga meelaa kusoo noqnoqotaan oo ku warwareegtaan siday reer banu israa'iil ambiyadooda ugu warwareegi jireen haka dhigina waaya mabaaxifka xawla haadihi mabaaxif tatakallamu alaxaadiid axaadiidtu bitafsiil bay sheegi doontaa waa sunno loo baahan yahay in la hirgeliyo xukumkeedana waxay culimmada islaamku u badan yihiin inay tahay sunno aada u adag maadaamuu nebigu laasimay calayhi salaatu wasalaam qolyaha qaarkood waajib bay ku tilmaamaan qolada waajibka ku tilmaamaana waa qolada u taqaana waajibku inuu yahay darajo dhexe oo faradka iyo sunnaha meel u dhexaysa inuu yahay qolada faradka ku sheegaysa qowlkoodu ma adka inuu farad tahay waxaa u diidaya ninkii nebiga su-aalay calayhi salaatu wasalaam ee uhi maxaa salaad igu waajibu shanta u sheegay salaad kaloo waajiba miyaa laygu leey buui hal calaya khayruha maya buui inaad sunnaysato mooyaane ma sheegin markaa ciidda nebigu calayhi salaatu wasalaam xigmadda loola imanayaana waa farxad weeye la farxayo oo ilaahay loo mahadnaqayo marka ilaahay loogu ma loo mahadnaqayana ficil baa lala yimaadaa hadal keliya maae waxaynu ku mahad salaad iyo sadaqaynu ku mahadnaqaynaa haadaa ciidunaa ahla alislaam dadku inaynu faraxno waa inay ogaadaan buu leeyay kuwa ahlulkitaabka ee moodaya muslimku inuu cabursan yahay inaynu farxayno si ay u ogaadaan ciiddeenni waa tan ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaa salaadiina labadii salaadoodna waa farxaddii laba faral baa la gutay xajkii iyo soomkii labadii baa lagu soo gebagabaynayaa laba sadaqana waa lala imanayaa zakaatufidrigii iyo udxiyadii labadaasaa la raacinaya ila meeshii haddii la dabaal dego waxba la cuncuni waayo farxaddii waa kala dhimantay marka waa mar wallo la farxayaba budliskaa khayr kalaa jira can anasi qaala qadima rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam almadiina nebigu madiinu yimi walahum yowmaani yalcabuuna fiihima laba maalmood ay ciyaaraan bay carabta madiina lahayd faqaala wuxu uhi maa haadaani alyowmaani labadan maalmoodee dabaal degaysaana ciyaaraysaan waa maxay qaaluu waxay idhahdeen kunnaa nalcabu fiihima dee waanu ciyaari jirnay labadan maalmood filjaahiliyati baanu ciyaari jirnay islaamka ka hor bartii un baanaanu kasii wadnaa ilaa intaad naga fujinayso wey faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuxu uhi ina allaha ilaahay qad abdalakum bihima labadan wuxuu idinku dooriyey khayran minhumaa laba ka wanaagsan yowma aladxaa wa yowma alfitr labadaa ciidood buu idinku bedelee labadan maalmood iska tuura labada maalmood mid maalinka nayruushka aynu idhaah nayruus baa la idhaaf carabigana maalina yowmu lmahrajaan ayuu ahaa waa labada jeera ay laba maalmood markaa uu siman yahay waktigu walaa dayrta iyo waktigan kaliishoo kale waa habeenkiiyo maalinku ay sinmaan markay qoraxdu koonfur jirto iyo markay xaggan jirto sii socoto labada jeer ay bartamaha marayso labadaasay lahaan jireen kolkaasaa qolada xukamada la odhan jiray ee asxaab alfalaasifa ayaa yidhi labadaa maalmood waa laba cajaa'ib leh oo kol haddii habeenkiiyo maalintu ay sidmeen oo hawadu sidan tahay oo waxbay u akhriyeen marka labadaa taariikhda ka bilowda oo sidaa iyo saa dhaha markaa maalmahaasay dabaal degi jireen oo xaajo khaasa iyo ay iska lahaayeen ciyaaro gaarah iyo casuumado gaarah iyo waxaasay samayn jireen waa kaa nebigu ka jaray calayhi salaatu wasalaam wuxuu u muujinaya ana hada diin diinu takyiir inay tahay diintani diin wax bedelaysa waxna way dhisaysaa waa wixii wanaagsanaa waxna way duminaysaa oo wixii jaahiliyada iyo alaabteeda tahdim rawaasib aljaahiliya waxalla waxa jaahiliyadu ay wadato oo dhan intay cagafteeda ku riixda diintu ayay fooqeeda cusub ka taagaysa marka la qabso wey wax islaamku uu leeyaho ciidana taasunbaa jira waxaan faraha badanee kale dee dadkii lagu wareeriyey haddii iminka aad casaanka kalendarka eegta inta ciidooda cas waa in loogu talagalay un malaa dadka in shaqooyinkooda lagu musuq maasuqo marka intaasoo maalmood iyo intaasoo saacadood aada isu geyso sanadkiiba qayb dhanba hawada u baxaysa idan markaa islaamku halkaasu ka taagan yahay ciidaha saa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xikmadiina waa taa xukumkiina waa sheegnay xikmadiina waa taa aadaabtii aladab maca alciid aw fi lciid aadaabta dadka muslimiinta ciidan ay ku gudanayaan si ajrigoodu batana waa kuwan soo socda baabu waqti alkhuruuj ila alciid waktigeedii baa laga hadlayaa ciidda ilaa salaad waliba wakti bay leedahay salaad walbana waktigeedaa la tukadaa waktiga ciiddu waa kee can yaziid bni khumayrin alraxabi qaala kharaja cabdullaahi bnu busrin saaxibu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabigaasi wuu la soo baxay maca nnaasi buu dadkiibu la soo baxay fii yowmi ciidi fidrin aw adxa maalin ciidulfidriya ama maalin ciiduladxaa ayuu asxaabigu ummaddii casrigaa tukanaysay la tukaday waana asxaabtii daada yareydee mucamariintaada cimrigu dheeraaday banu wakhtiyo dambe asxaabtu yaryaraadeen weeye fa ankara wuxuu ku diiday wuxuu diiday ibطaaءa alimaam abطa'a yubdi ibطaaءa alimaam dibdhici imaamka ayuu diiday uu salaadii dib dhacay faqaala wuxu uhi innaa anagu haddaanu asxaabtiina kunnaa waxaanu ahayn qad faragnaa kuwa ka baxa saacatanaa haadi saacadda yadan waabaanu ka bixi jirnay salaada ciid wadaalika wakhtigaasina xiina tasbiix buu ahaa wakhtiga la tukado tasbiixu waa sunnada wakhtiga la tukado sunnaha ciidda wakhtiga la tukado ama sunnaha duxada wakhtiga la tukado labadaa lagu fasiray wakhtigii sunnaha la ogolaa oo goorma ahayd dee markay qoraxdu dhulka ka soo kacdo ilaa waxaa jira cinda duluuc inaan la ogolayn salaada markay soo baxayso wakhtigii sunno la ogolaan karayey ee ahaa marka ay qoraxdu dhulka ka soo go'do wakhtigaasuu ahaa wakhtiga laftiisiibuu isaguna leeyahy maa hore looga dhigo oo aynu u fahmayno markaa maa la qadimo isaga laftiisu dee wakhtigii manhigaah uma jeede wuxuu ka fahmay uun dibdhac buu ka arkay halkan saacaddan oo kale wakhtigii nebiga salaada waanu ka bixi jirnay marka halkaa waxaa loo fahmay in salaada ciid wakhti hore la tukanayo inkastoo ay kala duwan tahayoo labada ciidood ciidulfitr baa dambaynaysa ciidul adxaana way horeynaysa waayo labada sadaqee la bixiyo ayaa midi waxa ay ka horeysaa ciidda la yidhaahdo ciidulfitr zakaad fidrigii baa ka horeeya oo lagu mashquulayaa wakhti la siinaya midh kalena wuu jiraayo waana in lasoo quraacdaabaa sunno ah siduu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam marka in la quraacdo zakaad fidrigiina la bixiyo xoogaa wakhtigay u baahantay ciidan kale ee ciidul adxaa iyada labadaa howloodba way dambeeyaan oo quraacdii waa la dambaysiisanayaayo ka lahaadu waxa weeye quraac la-aan isla markaa dee odxiyaduna maba ansaxayso ciidda ka hor salaada ka hor ee waa in laga dambaysiye marka labadii shaqaa tan horeeya tanna labadii shaqo ayaa dambeeya waa in loo soo dhaqsadaa markaa xoolihii la gowrici lahaa iyo beerkii la cuni lahaa iyo maraqii iyo waa in loo soo dhaqsadaa dadka in loo kala tuuro khayrka oo dabeedna dhaqso intoo loo soo noqdo odxiyadii la gowraco marka saasaa faariqaasay waa waxyaabahay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay ashalfaariq baynahuma markaynu leenahay baabu khuruuji الnisaaءi fi lciid dumarkii oo ciiddii baxa oo macnaha salaadii usoo baxa ayuu kana u baabiye can umi cadiyata qaalat amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuuna faray wuxuu amruunbaa la raacayaae an nukhrija inaanu soo saarno dawaati اlkhuduuri yowma alciid dumarka khuduurta iska leh qidriga macnaha iska xijaaban gurijoogta ah ilaan asturnaantaasaa aadaab iyo ammaan waa dumarka eh halkaa kuwa aan sooba bixin soo saaray buu odhan jiray qiila waxaa lagu yidhi saxaabiyadda falxuyab oo kuwii caadada lahaana qaala markaa nebigaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam falxuyab famaada tafcalu alxuyab maxay samaynayaan dumarka caadada leh qaala wuxuu uhi liyashhadna alkhayra khayrka goobjoog ha u noqdeen wa dacwata almuslimiin iyo muslimiinta ducadooda qaala wuxuu uhi faqaalat imra'atu ruux dumaraa tidhi yaa rasuula allah nebi allow in lam yakun liixdaahunna thawb dumarkaa haddaanay midi maraba lahayn ka war kayfa tasnac maxay samaynaysaa anaa mara ay dabadda ugu baxdo mid ay guriga ku joogto mooyaane dee duruufta iska jirta weeye iyo dhar la-aanta xijaabay dabadda ula baxdaba haddaanay gabadha haysa qaala wuxuu uhi tulbisuhaa saaxibatuhaa waxaa huwinaysa walaasheed daa'ifatan min hawbiha qayb maradeeda ka mida bay huwin hadday midi mid ballaadhan leedahay hala sii huwato halkaasaa laga taagnaa dhar in la yidhaahdo adugu bal ha ku saacido oo hablaayo la sii huwo marada ayaa la marayay diinta halkaasaa ayaa laynagu soo gaadhsiiyey asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim dee waa ti loo waayo kafanta wixii lagu kafmi lahaaba qayb ka midiina ay qaydiyo qoortal u xidhanayeen taas waa masalo kale oo tawaaduc iyo arrimaha la xidhiidha iyo duruuftii asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay soo mareen maxalu shaahidku laakiin waxa weeye inaan cidi kala hadhayn oo guryaha lasii qufulanayo oo dadku ay qof waliba wuxuu kani doonayaabuu kan kalena doonayaa marka xataa qofkii aan tukanayn wuu xaadirayaa khayrkao goobjoog buu yahay hataa dumarkaa waa ka nebigu ka jawaaba wuxuu qaala wuxu uhi wayactazilu lxuyadu dumarka caadada le waxay dhinac uga fadhiisan doonaan musalla lmuslimiin muslimiintu meesha ay ku tukanayaan wa fii riwaayatin can imra'ati ukhraa qaalat qiila yaa rasuula allah su-aashaa nebigaa la weydiiyey halkaa ay falxuyadu ka ahayd can umi caiyata qaalat kunaa nu'mar bi hada alkhabar umu caiyana iyaduna way wariso xadiidka mar kale ay warisay markaasaa warkan unbay sheegtay qaalat waxay tidhi waalxuyadu yakunna khalfa annaas dadka xaggooda dambay fadhiisan dumarka aan daahirka ahayn fa yukabirna maca annaas dadka ayay takbiirta la akhriyayaan marka salaada la galana ma tukanayaan marka goobtu waa musalla waa bar bannaan iyadu lama mid a haddee masjidkii haddii la odhan lahaa macnaha gabadhu waxay uga dheeraatay kuma cadda macnaha istidlaal in loo qaato la ydhaha masaajidka sababta iyaga loogu diiday halkan baa masaajidkana loogu diidaya waayo halkaasi masjidba maha waa meel iska furan oo bannaan laakiin sababta loo yidhi gaar ugu baxa waxa weeyaan si safkii u hagaago dee qof dad aan tukanayn hadday sufuuftii dhex fadhiistaan safkii ma hagaagayo ama qof aan tukanayni dadkii uu isugu tusiyo inuu tukanayo inaad tukanayso waxba ha u muujinin ilaan shirkiga khafiga ah ee riyaaga iyo sumcadu ficilki iyo tarkigaba wuu galaa ficilkana wuu geli karaa tarkigana wuu geli karaa markaa ha umu si aanay dadka ugu muujisinin iyagoon tukanayn inay tukanayaan ama safafkii aanay u saxmadaynin oo aanay u kala goynin daraaddeed baa halkaa loo fadhiisiiyey markaa qof waliba khayrka wuu baahan yahay waxaa laga faa'idaysanayaa dacwata almuslimiin in dadku maalintaa ducada ay badinayaan caamatan wa khaas khayr badan inaynu goobtaa ku soo degayo ilaahay addoomihiisa uu cafiyayo waxadiidku uu faa'iidaynayaa fa yukabirna maca annaas in takbiiri jirto oo takbiirta la akhriyayo maca annaas weliba markaa in si jamaaciya loo akhriyaya ayay maciyaduna muujinaysaa oo dadkiibay la kibaaranayaan oo dadkii takbiirta akhriyayay ayay iyaguna akhriyanaya mustafaadaadka xadiidku kolley kuwaasi ay ka mid yihiin caruurtii iyo dumarkii iyo ummaddii o dham inay israacayso dee ciddii duruufi ay reebto ama xanuun ama gaadhoo kale u yaalla ee xaaris ahee maal ilaalinaya waa xaalad khaasa kaas wallahu aclam